إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبcahm bإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam kitaab اljihaad ayaan gaar ahaan ku dhex jirnay baabkana wuxuu nooga bilaabanayaa baabu الsabqi والramy baabu sabqi horumarkii iyo warramyi waxtuuridii baabkoodii haadaa maxaluhu sabqi marka bacda la reebo laihahdo sabqi waxa weeyaan waa labada shay oo tartamayaan in mid soo hormaro waa mid inuu soo hormaro ramyina waa tuuridda oo hubka la tuurayo weeye ama dhagax ha la tuuro ama wax kale ha la tuuro laakiin haddii la yidhahdo sabaq oo bacda la fadxiyo sabaq haddii la yidhahdo bacda la fadxiyo waa abaalmarinta la siiyo shay qofka soo dheereeya labadii tartamayday kan soo dheereeya abaalmarinta la siiya la yidhahdaa sabaq ayaa la yidhahda marka tartanka in musaabaqo la sameeyo in musaabaqo la sameeyo oo la tartamo waa shay bannaan guud ahaan saa'ilka gabal la isku qabto laakiin guud ahaan tartanku waa bannaanya waa bannaan yahay in la tartamo bal ahlucilmiga gobol ijmaacay ku tilmaameen sida muwafaqudiin ibnu qudaama oo kale wuxuu yidhi ajmaca almuslimuuna calaa jawaasi almusaabaqati fi ljumla muslimiintoo idil ayaa ku ijmaacay in waxa weeyaan ay bannaan tahay in la tartamo ama lugaha lagu tartamo ama farasa lagu tartamo ee tartanku inuu bannaan yahay waa masale muslimiintoo idil ayay ku ijmaaceen muqniga ayuu ku leeyahay juska saddex-iyo tobnaad afar boqol iyo afar marka musaabaqada macno weyni leedahay ama ha lagu tartamo waxa weeyaan fardo ama ha lagu tartamo shiishka shiishka marka lagu tartamaya munaadala aa la yidhaahdaa kashiishka lagu tartamaya iyo shabaxa shiish barashada can ibni cumara radia allahu canhuma qaal saabaqa nebiyu nabiga tartansiiyey sala allahu calayh wasalama bilkhayli fardaha allatii fardaha qad udmirad la gaajeeyey min alxafyaa meesha la yidhaha xafyaa laga bilaabo wa kaana amaduhaa yoolkay ku dhammaanaydana wuxuu ahaa taniyat alwadaac meesha la yidhaahdo wa saabaqa nabigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardaha allatii fardaha lam tudmar aan la gaajayn min ahaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayq masaajidka reer bani zurayq intii laga gaaro wa kaana bnu cumar wuxuu ka mid ahaa wa kaana bnu cumar cabdullahi bni cumar wuxuu ku sugnaa fii man dadkii saabaqa tartamay muttafaqun calayhi zaad albukhaariy bukhaari wuxuu siyaadiyey qaala sufyaan wuxuu yidhi min alxafyaai laga bilaabo min alxafyaa'i laga bilaabo ilaa taniyati alwadaac khamsatu amyaalin waa shan mayl ow sittatun ama waa lix mayl wa min ahaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayqna miilun waa hal mayl xadiidkan axaadiida asalka wuxuu ka mid yahay musaabaqada inay bannaan tahay musaabaqada inay bannaan tahay can ibni cumara radi allahu canhuma qaal saabaqa nabiyu nabigaa tartansiiyey sala allahu calayh wasalam bilkhayli farda taas waxay deliil iyo xujo u tahay inay bannaan tahay in la tartansiiyo fardaha la tartansiiyo inay bannaan tahay ay deliil u tahay waa tartankaas waxa weeye waa tababar oo lagu gaarayo maqsuud sharci ah lagu gaarayo oo ah in la diyaariyo oo loo diyaariyo fardahan jihaad fii sabiiliillah waxayna soo gelayaan tartamidaas iyo diyaarintaasu ilaahay qowlkiisa uu ilaahay yidhi waacidduu lahumma stadactum min quwa wa min ribaadi اlkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim la taclamuunahum allaahu yaclamuhum diyaariyo gaalada u diyaarsada intaada woodaanoo xooga iyo fardal heeganahoo la xidhay oo aad cadowga ilaahay iyo cadowgiinna ku cabsi gelinaydaan iyo cadow kaloo ka sokeeyo oodnaan garanayno allah uu og yahay marka waa bannaan tahay deliilayna u tahay saabaqa nabigu nabigaa tartansiiyey sala allahu calay wasalam bilkhayli allatii fardihii qad udmirad la gaajeeyey idmaarka waxaa la yidhahdaa faraska marka hore waa la cayilina cunto badanaa la siinaa markuu aad u cayilo xoog badan yeesho aa korka waxaa looga xidhaa heeli horta sida waxa weya darbaal iyo waxbaa korka looga xidhaa qolna waa la gelinaa waa lagu kunfulaa qolaa la gelinaa cuntadana waa loo yarayna cuntada walahi marka dhidid badanaa ka baxa marka dhidid badan aa ka baxaa ila korkiiya darbaal uga xidhan yahay ama heeliya dhidid aad u badanaa ka baxa cuntadiina waa loo yaraynaa awalna aad uu u cayiri waa gaajoona waa gaajoona dhididkiina waa ka dhammaana markuu dhididku qallalo dhidid ka dhammaadaa laga fuba bis marka waxaa soo baxaya aras aad u dheereeyo aras aad u dheereeyaa soo baxaya markaas oo marka horena xoog laha markii dambena duumoonta dhididkii iyo qoyaankii ka baxay waxa weeyaan aad u dheereeya ayaa soo baxaya taasna wuxuu xadiisku tusaa inay bannaan tahay idmaarka in fardaha lagu sameeyo oo aysan tacdiib ahayna shay bannaantao maslaxo sharciyaha lagu gaara ta sidaas waxa waya inta marka hore la cayriyo aa marka dambena wax yaro cuntaa la siinaa intaa waxa weyn darbaal korka looga xidho si dhididku uga dhammaado faras dheereeyo u noqdo taasuna inay sharci tahay tusayda min alxafyaai laga bilaabo wa kaana amadu min alxafyaai laga bilaabaa nabigu ka tartan siiyey wa kaana amaduhaa yoolkeeda oo uu ku dhammaanayo tartankuna wuxuu ahaa faniyat alwadaac meesha la yidhaahdo xafyaa waa meel magaceedoo magaalada madiine ka baxsanoo buurta uxud ee dhanka waqooyi magaalada ka egta buurta gadaalkeeda weeye buurta uxud dhanka waqooyi ka egta magaalada madiine marka buurta dhabarkeeda weeye halkaasaa laga soo bilaabaya faniyatulwadaacana waxa weeyaan waa ay faniyada asalkeeda waxaa la yidhahdaa waddada buurta dhex martaa la yidhahdaa faniya marka waa waddada oo dhanka shaam marka loo baxayo ama dhanka maka xoogaa khilaafaa ku jira waddada marka madiine laga baxo oo magaalada afkeeda weeyaan marka xafyaa laga soo bilaabaa dhanka waqooyi magaalada marka dhankeeda koonfure ayay ku dhammaanayn taasna waxay tusaydaa tartanka marka la yidhaha waxbaa la tartansiinaa waxaa lagama maarmaana in la cayino meesha tartanku ka bilaabana iyo meeshu ku dhammaana ila maqsadku wuxuu ah si loo garto in la kala dheereeyey marka waa in la cayino oo la yidhaha tartankaas waxaa laga bilaabaa meel hebla wuxuuna ku dhammaanaa meel hebla waa in la yidhaahdo oo calaamada la sameeyo meesha laga bilaabayo meesha lagu dhammaynaa si loo garto kii soo dheereeyey wasaabaqa nabigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardaha allatii fardihii lam tudmar aan la gaajayn min afaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayr faniyatu wadaaca laga bilaabaa ilaa masjidka bani zurayr oo masaajidka nabiga hadda dhanka qoraxudhac ka xiga ilaa halkaas laga soo gaaro taas waa hal mil waa wax yar wey intaasa iyagana la tartansiinaya marka maxay la ku ama waa kuwo iska calool buuran oo xooga aan meel dheer gaari karin marka hal miila looga dhiga iyaga orodkii marka tana waxay kutusee fardaha la tartansiina laftirkooda waa inay wixii isku nuucaba masaafo gaara la siiyo qaybta isku nuuca kuwa aad u dheereeya ee la og yahay ee loo diyaariyey masaafo gaara waa in la siiyo kuwaan aan aad u tababarnaynna masaafo gaara waa in la siiyo maahan mid tababaranoo la diyaariyey oo loo carbiyey oo la og yahay iyo mid waxa weeyaan iska miskiin oo meel tegay in la tartansiiyo maxaa labadaas waaba la og yahay inay kala dheereeyaan labada la tartansiina waa laba aan la ogayn mid soo dheeray doona kuwaasaa la rabaa in la kala bixiyo marka qolo walba waxaa la siina masaafo u qalanta qolana lix miil aa la siiye qolana hal miil saasaa nabigu u kala duway sala allahu calah wasalam tan kaleeto masjid bani zurayd aa layidhi waa bannaan tahay masaajid in lagu magacaabo masaajidkii reer hebel masaajid waa bannaan tahay masaajidkii reer hebel in la yidhaahdo waxa weeye bani zurayqu waa jufo ka mida khasraj oo ansaarta ah marka masaajid waa bannaantay in la yhahdo masaajidkii reer hebel ama masaajidkii hebel qofna waa lagu magacaabi kara qabiilna waa lagu magacaabi kara masaajid waxna ka dhibin me waa bannaanta dee waa kan masaajidkii bani zurayqiiliya saxaabadii marka waa bannaantay waana sida jumhuur culamaay mareen xaafid ibn xajar faxilbaariga juska koowaad an boqol toban iyo han wuxuu leeyahay waljumhuuru cala aljawaas jumhuur culamaa waxay mareen inay bannaanto masaajid la dhihi kara masaajidkii reer hebel iyo masjidkii hebel intaba waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa wlmukhaalifu fii dalika ibraahimu naxaai imaamkaas taabiciga ibraahim unakhaci aa khilaafsan uu yidhi xaafid ibnu xajar laakiin ibn abi shayba xataa wuxuu wariyey ibraahim unakhaci inuu yidhi ibraahim unakhaci waxa weeyaan laa yaraa ba'san an yaquula musalla bani fulan musallihii reer bani fulan in la yidhaha inaysan dhib lahayn hadduusan musallaha iyo masjidka kala duway marka musallihii reer hebel waa la dhihi karaa hule waa la dhihi karaa marka ama laba qowlu masalada ka leeyahay ama musalle iyo masjiduu kala duway laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen mid ayaan la ogolayn qofka asagu masaajidka dhistay inuu magaciisa ku qorto masaajidka qofkii asagu dhistay waxa weyn masjidkan waa dhistay dadku hadhow magacaa kugu magacaaba hadday rabaan ama ma dhisina adaa joogi jiray imaamuka ajir muadinuka ajir mudariska ajir masaajidka hebel aa la iska yidhi dadku haddaysa iska yidhahdaan waxba dhibi mayn oo si masaajidda magacooda loo kala garto waa masaajidkee masaajidka maanta oo darsiga lagu akriya masaajidkii reer hebel masjidkii hebel dhib male laakiin asagii dhistay inuu ku qorto tabeello weyn oo masjidka hebel kaas waxay yidhahdeen ikhlaaskii ka fogta ikhlaaskii ay aad uga fog tahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu soo naqliyo ka soo naqliyay ibnujawsi inuu yidhi man kataba ismahu cala almasjid aladii yabniihi kaana baciidan min alikhlaas qofka ku qora magaciisa masaajiduu dhisay wuxuu ka fog yahay ikhlaaska marka adugu inaad ku qorato ma ahan laakiin dadku hadday iskaga magacaabaan waxba dhibi mayn dembina ma ahan waana lagu magacaabi kara masaajidkii reer hebel iyo masjidkii hebel labadaba وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبا المرين سيئي بين الخيل فردها بحدوده وفضل بيراد سيئي القرحة شنشركة في الغاية يولك الله ترتمى رواه أحمد أياوريي وابو داود الواوري وصحاب ابن حبان صحيح يلي شيخ ناس الدين الباني صحيح ابو داود كيوكو صحيح يلي حافظ عبد الهادي وقدر سنده صحيح محرر كأيوكو ليهي حديث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صبق وحويان بتشديد الباء بفتح وحويان بفتح سين وتشديد الباء وحويان أبا المرنتي بحييوي وقاطين والله استعمال الله معنى اسكي سهر جيدا الله معنى ضد اسكو الله الله استعمال كرا وبحيي يواقات مركا أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم صبق abaalmarinuu kala siiyey bayna alkhayli fardaha waxay deliil u tahay inay bannaan tahay fardaha in abaalmarin la kala siiyo markaa la tartan siiyo oo tartanka lagu lagu qaadan karo abaalmarin in abaalmarin waxa weeyaan lagu qaadan karo inay bannaan tahay waa waxa jaa'isada hadda lagu magacaabo inay bannaan tahay ayay dliil u tahay deliil u tahay wa fadala wuxuu nabigu dheeraad siiyey alquraxa waxay quraxa waa faraska shan jirka oo sanadii shanaad galay faras aad u dheere weeye wa fadala wuxuu dheeraad ku siiya alquraxa fi lkhaayati yoolka lagu tartamaa faraska shan jirkaah aad u dheereeya waa u dheeraysiiyey meesha uu u tartamayo waa u dheeraysi marka fardaha siday iskugu manaasib yihiina loo tartansiinaa marka waa bannaan tahay fardaha in la tartansiiyo iyo abaalmarin in lagu kala qaato labadaba xadiidkaasaana u daliil ah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لا سبق وحكال قادش معهان لا سبق أبا المريض قادشيد معهان إلا في خف جيل معهان أو نسل لب معهان أو حافر فرس معهان رواه أحمد وري وثلاثة صدحين ووريين وصحاح ابن حبان ابن حبان وصحيح يلي imaamu timidi waxa weyn xasan ayuu ka dhigay ibnu qadaana wuxuu yidhi isnaadu cindii صaxiix wa ruwaatuhu kulluhum hiqaar bayaan اlwahmi waliihaam juska شhanaad saddex boqol siddeetan iyo saddex sheekh naasudin albanina wuu saxiix yeelay saxiixi tirmidigu ku saxiix yeelay xadiidkan waxa weeye macno gaar oon axaadiistii kale sheegin ayuu sheegaya axaadiistii kale macaaniday ka soo hadleen wax ka midana waa sii ayidaya masalada gaarka uu sheegayaa waxay tahay wax walba in lagu tartamo oo wax lagu kala qaato lama ogola ma la ogola wax walba in lagu tartamo ee wax lagu kala qaato waxa inta lagu tartamo wax lagu kala qaadan kara waa saddex bis uu leeyahy xadiiskan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa sabaqa abaalmarin qaadashadeed ma ahaanin ilaa fii khufin kuf ma ahaanin kufka waa cagta geela marka geel ma ahaanin laa sabaqa abaalmarin qaadashadeedu ma ahanin mid bannaan oo jaa'isa ma ahanin ilaa fii khufin cag geel ma ahanin geel lagu tartamo waa mid aw naslin ama caarad maahane caarad birta caaradeeda waxa way nasliga waxaa loola jeedaa leebkii hadeer sahmigaa loola jeeda leebabka la ridayo ma ahane de alcilm waxay hahdaan wixii la rido xabada iyo oo la midana waa la mid sidii oo kale noqon karaa aw xaafirin qoob maahane xaafirka qoobka weeya waxaa loola jeedaa faraskii marka faraskii ayaa loola jeedaa saddexdaas maahane wax kale abaalmarin laguma qaadan karo xadiidka marka waxa weeyaan nafyi iyo istinaa ayuu adeegsaday nafyi iyo istinaagana waxaa loo adeegsadaa waxyaalaha ugu xeesho dheero xasriga la yidhaahdo saddexdaasay ku kooban yihiin wax inta lagu tartamo abaalmarin lagu kala qaadan kara saasuu leeyahy wax inta lagu tartamo abaalmarin lagu kala qaadan karaa saddexdaasay ku kooban yihiin xadiidkuna saxiix xadiidka markuu daliil wuxuu yahay saddexdaas shay inta lagu tartamo abaalmarin waa lagu kala qaadan karaa ahlucilmiga gabalkoodna wax saddexdan ijmac weyna xadiidkaanana u daliil waana ijmaac oo ahlucilmigu waxa weya way ku ijmaaceen saddexdan ay badan tahay sida ninka la yidhaahdo ibn اlxasmi oo kale maraatib اlijmac uu ku soo raray xaafid ibnu cabdilbari tamhiidka iyo qayrkoodba way bannaanyi marka saddexdan inta lagu tartamo abaalmarin waa lagu kala qaadan karaa saddexdan waxaan ahayn laakiin ahlucilmigu waa isku khilaafeen ahlucilmigu waa isku khilaafeen saddexdan waxaan ahayn ahlucilmiga gabalkood waxay yidhaahdeen waxa weeyaan wax aan saddexdaas ahayn abaalmarin laguma kala qaadan karo ta lagu tartamo xataa hadday ku nuuc yihiin sida xataa hadday ku nuuc yihiin sida waxa weeyaan baqlihii oo kale dameerihii oo kale warmaha oo lagu shishtamo oo kale ma bannaana yidhaahdeen waa qowlka maalikiyada waa qowl shaaficiyadu leedahay waa qowl waa madhabka xanaabilada waa qowlka ibnulxasmi in badanoo salafka iyo qalafka ka mida ma bannaana ay yidhahdeen qowlna wuxuu leey waa bannaanya wixii ku macnaa wixii ku macnaa oo faraskiioo kaleeto dii la ogolaaday baqashiioo kalena waa bannaantay leeyihin marka wixii ku macnaa waa bannaan yihin waa madhabka xanafiyada shaaficiyada shaekhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo qayrkoodba ay doorteen laakiin naska maadaama xasri la geliye waxaa fiican in lagu gaabsado saddexda nabigu sheegay sal اlahu alيه wasalam saddexda nabigu sheegay in lagu gaabsado wacanhu can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi salى اlahu alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man adkala qofkii geliya farasan faras bayna farasayni laba faras dhexdood walxaalna geliya huwa asagu laa yamanu uusan aamin ka ahin an yusbaqa in laga soo hormaro falaa ba'sa wax dhibaata bihi asaga kuma sugnaa wain amina hadduu ka aamin noqdo in laga dheereeyo fa huwa qimaarun waa khamaar weeyaan rawaahu axmed ayaa wari waa abu daawuuda waisnaadu daciif waxa waya xadiidkan sanadkiisu waa daciifo waxaa ku jira sufyaan ibnu xusayn oo ka warinaya zuhri zuhrina wuxuu ka wariyey saciid ibnu musayab ayuu ka wariyey hy marka waxaana ahlcilmigu ay yidhaahdeen wax alla wuxuu sufyaan ibnu xusayn uu ka wariyo zuhri waa daciif nasaa-i wuxuu uhi laysa bilqawiy fi zuhriy khaasatan wixii uu zuhri ka wariya gaar ahaan intaasaa daciifa wa fii gayri laa ba'sa bihi waxa uu ruwaadda kale ka wariyo dhib male laakiin wuxuu zuhri ka wariyaa waxa weeyaan waa daciif xaafid ibn xajar taqriibka wuxuu ku yidhi iqatun fii kayri zuhriyi biitifaaqi wixii aan zuhri ahayn wuxuu ka wariya waa iq marka xadiidku sanad ahaan ma sugna fuqahadu waxay ka qaateen xadiisku wuxuu ka hadlaa waxa la yidhaha muxallil muxallil macnaheedu waa maxay muxallil macnihiisu waxay tahay waxay dhahdeen fuqahadu lama oggola laba faras in la tartansiiyo oo labada faras labadii qof oo kale laheed ay dhaqaalaha isku dhigtaan kan wuxuu leeyahy hadaad iga soo dheerayd intaanan bixina kii kalena wuxu ley hadaad iga soo dheerayd intaanan bixina labadii qof oo labada faras kale laheed wey waxay dhahdaan qamaarkii u ekaanaya waxaa la rabaa saddex shay mid in la sameeyo in waxa wey marka saddex shay mida la sameeyaa la rabaa yidhi koo in waxa weya imaamkii muslimiintu bixiyo oo uu yidhaahdo ha la tartamo anaa bixinaye taas waa itifaaq waa bannaanta taas waa bannaanta ama qof muslimiinta ka mid oo yidhi anaa bixina taasna waa bannaanta itifaaq wey khilaaf ma leh labadaas maxaa soo haray waxaa soo haray labada tartamayda hadday bixinayaan waa in mid saddexaad oon waxbaxayn lagu daro laba qofaa waxa wey labadan faras ku tartameen ninba qaybu bixina wuxuu le aniga haddii layga dheeray intaanan bixina kan kalena wuxuu le ama intaanan bixina qof saddexaadaa tartanka wax ka soo gela oon waxba asagu bixayn duu soo dheereeyo asagu labada qaybood oo isaga qaadaan haddii laga soo dheereeyana waxba bixinma asagu qarashba ma keeni muxallil aa la dhahda wuxuu xalaalaynaa arrintan inay suurad muuqaalkii qamaarka ka baxdo ila qamaarku waxaa laba qofoo cayaar cayaar samaynayda oo kii badiyaa wax qaadanaya kii kaleetana wax bixinaa qamaaru taasu ahaa si suuraddii qamaarka aysan ugu ekaanin muxallil aa la dhex gelina qof saddexaad oo isagu aan wax baxayn aa la dhex gelina qofkaas marka muxallilkaas xadiidkaanay u deliishadeen fuqahadu iyo xadiid kale midkaana waa waase daciifka marka waxay yidhaahdeen xadiidka marka fiidi wuxuu leeyahay man adqala qofkii soo geliya farasan faras bayna farasayni laba faras dhexdood labada faras waa labadii qofoo wax bixinayday labadoodii faras walxaal huwa isagu laa ya'man uusan aamin ka ahayn an yusbaqa in laga hormaro in laga dheeraynaayo in kale ma kala yaqaan ma lagaa soo dheeray doona maadaa dheeray doona ma yaqaano waa un dadaal un haddii sidaas isagoo uu faraska soo dhex geliyo wax dhibaata ma leh falaa ba'sa bihi dhib kuma sugna dhib kuma sugna wax dhibu kuma sugna waa noocaas wain amina hadduu aamin ka yahay fa huwa qimaanu waa qamaar markaas hadduu aamin ka yahay waa qamaar marka faraska oo muxallilka ah oo labadan faras dhex gelaya waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa inaan la ogayn in laga soo dheeraynayo inuu dheeraynayo saddex xaalay marka mid noqon kartaa dii la og yahayba inuu ka daciifsan yahay mid meel tegaaya ma ahan waa la ogyahay in laga dheereeyo ma bannaano maxaa yeele waxay noqonaydaa taasu waa qimaar caadiya labadoodii unbaa tartamaya kan waa la ogyahay inuusa meesha ku jiro ma bannaano hadduu labadaba inuu ka dheereeyo la og yahayna hadda kan unbaa wax qaadaya wax ma macnaa male iyadana ma bannaano waxaa la rabaa midkan saddexaad inuu la mid yahay oon la ogayn mid soo dheeray doono sidaas ayaa la rabaa inaan la ogayn mid soo dheeraynaya xadiisku sidaas weeyaan macnaha uu ka hadla xadiisku sidaas weeyaan macnaha uu ka hadla marka sida aan sheegnay haddii qof kale bixinayo oo kuwa tartana aan ahayn ama imaamkii ha ahaado ama qof kaleo caadiya ha ahaado ayadu khilaaf male waa bannaanta haddii waxa weeyaan muxallil ay soo dhexgeliyaan aan la ogayn mid dheeraynayana waa bannaanta iyadana waa bannaanta laakiin waxa weeyaan labadooda keliya inay tartamaan iyagoon muxallil soo gelin ma bannaana ayay ahlucilmiga gabal mareen sida xanafiyada shaaficiyada xanaabilada riwaayad imaam maalig laga wariyo labadooda keliya ma bannaana saasay yidhaahdeen labada keliya inay tartamaan laasim waa inay muxallil soo dhexgeliyeen si aysan suuraddii suurad qamaar u noqon sidaasay leeyihiin axaadiitan u daliishadeen xadiis waa midkaan aan hadda ka soo baxnay xadiiskan marka waa daciif kan kan waa daciif laakiin ibnu abi shayba ayaa wariyey can abi cumar ashaybaani can rajulin min alansaar nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi farduhu waa saddex farduhu waa saddex marka alaaatun farduhu waa saddex farasun yarbiduhu rajulu fii sabiili اllah aras oo qofku uu u xiray jihaad oo u diyaariyey nabiga xihi fatamanuhu ajrun wa rukuubuhu ajrun wa caariyatuhu ajrun wa calafuhu ajrun faraska jihaadka loo diyaariyey lacagta la geliyo waa ajar haddii la koro waa ajar haddii qof la caariyeeyo waa ajar cuntada iyo cawska la siina waa ajar iyo wa farasun yuqaaliqu calayhi rajulu wa yuraahinu calayhi iyo faras uu tartan u dhigto mar walba qarash oo ku tartamaa qarash u dhigta rahan u dhigta faras uu qofku u diyaariyey fardaha inta kula tartamo inuu wax uga qaato faamanuhu wisru lacagtiisa laga dhexsha ama la geliyaa waa dembi wa calafuhu wisru waxa way cuntada la siiya waa dembi wa rukuubuhu wisru haddii la koro waa dembi marka waxay leeyihiin faraska oo waxa weya lagu tartamo oo qofku tartankaas kaliya u diyaariya nabigu dembigu ku tilmaamo marka taas waxay tusaydaa inaan la ogolayn un laba faras kaliya in la tartansiiyo lama ogolo haddii laba faras la tartansiinaa waa in la dhexgeliyo haddii labada qof wax bixinaayaan oo labadooda mid walba qarash bixinaa mid aan wax bixayn waa in lagu daro xadiidkaas oo waxa weeyaan ibnu abi shayba uu musanafka ku wariyey imaam axmedna musnadka uu ku wariyey ahlucilmiga gabalna ay xoogaa qawiyeeyeen sanadkiisa ayay u deliishadeen shekhuislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim ayagu waxay yidhaahdeen waajib ma ahan in muxallil la dhex geliya labadan qof kan faraskaan le kan faraskaan le mid walba asaga qarash la baxa kii dheereeyaana la qaadanaa waana bannaan tahay waajibna ma ahana yidhahdeen ma ahan waajib in la dhex geliya waana bannaanta majmuuculfataawaha juska labaatan iyo sideedaad safxada labaatan iyo labuu ku leeyahay shekhuislaam ibnu taymiya farusiyaduu ku leeyahay ibnulqayim safxada toddobaatan iyo sideed marka waa bannaantayuu leey aaday weliba saddex arrimood ayay ku cileeyeen markay leeyihin waa bannaanta tan ugu horreyba axaadiista ku soo aroortay oo dhahayda faras la dhex geliya labada farasoo tartamayda waxay yidhahdeen axaadiis sugan ma aha ma aha shaekhu islam ibn taymiya wuxuu yidhi muxallilu sibaaq laa asla lahu fii shariica faraska saddexaadoo la dhex gelinayo fardaha tartamaya ee xalaal ay ku noqonayda tartanka asalkuna mal shareecada walam ya'mur الnabiyu salى اllahu calيه waslm ummatahu bimuxallili sibaaq nebi maxamed ummaddiisa ma amrin waxa weya fardaha tartamaya faras la dhex geliyo xalaaleeya wuxuu ku leeyahay majmuuc اlfataawaha juska toban iyo sideedaad safxada lixdan iyo afar maktabadda mudaaracadana waa yaalla majmuucu haddee ibn اlqayim wuxuu yidhi alqowlu bilmuxallil qowlkan dhahaya waxa way labada farasoo tartamayda faras xalaaleeyaha la dhex geliyo madhabun talaqaahu naasu can saciid ibn musayib waa madhab saciid ibn musayib ay ka soo qaateen dadka wa ama asaxaabatu falaa yuqfadu can axadin minhum qadu annahu ishtarada almuxallila walaa raahana bihi amaa saxaabada hal qofoo ka mida lagama soo xifdin inuu shardiyey oo uu shardi yahay muxallilka amase waxa weye uu ku raandhigay ayadoo aad ay u shabaaxi jireen oo iskugu rahandhigi jireen marka calaamatu ibnuqayim farusiyadu ku leeyahay safxada labaatan iyo sagaal ilaa soddon iyo kow laakiin haddana muxallilka ma diidana oo muxallilku waa bannaan yahay waa bannaan yahay oo shekhulislaam ibnu taymiya waxa weeyaan majmuucu lfataawaha juuska labaatan iyo siddeedaad safxada labaatan iyo laba waa nasgarayna inay bannaan tahay far saddexaad la dhex geli karo laakiin waajib ma ahanay leeyihin tan labaad waxay leeyihiin waxa weyn haddii arrintaasu shardi ay ahaa lahayd tartanka hadduu shardi u lahaadaa muxallil nabiga cadday lahaa nabiguna ma caddayn tan saddexaadna waxay idhahdeen haddii tartanku bannaan yahayna muxallil looma baahna hadduu xaaraam yahayna mid saddexaada dhex galaa si aan u xeeladaysto waa xeeladaysi xeeladdana sharciga waa ku xaaraam laakiin wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan xadiidkan ibnu abi shayba uu wariyey oo waxa weeyaan farduhu waa saddex leh oo uu ku jiro waxa weya farasun yuqaaliqu calayhi rajulu wayuraahinu calayhi xadiidkaas marna lama arag shekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim ayagoo xadiidkaas sheegeen markay muxallilka ka hadlayaan marka waxaa muuqata inaysan dul istaagin haddee a'immada muslimiinta sida imaam shaafici uu risaalada ku yidhi ma jiro hal imaam oo axaadiista nabiga oo dhan koobay maba jiran hal imaam oo axaadiista nabi maxamed wada koobay keligiis nebi maxamed kadib ma jiro marka xadiidkaas weli lama arag uu leeyahay intay ka qoreen muxallilka ayagoo xadiiskaas sheegay marka xadiidkaasuna waa xoojinayaa mas'alada in waxa weeya muxallil loo baahan yaho oojinaya taas ayuu xoojinaya cabdullaahi ibnu saalix alfawsaan minxatulcallaamka wuxuu yidhi tartamada waa saddex sideedaba tartanadu waa saddex qayb waa bannaan tahay wuxuu uhi qismu yajuusu bilaa ciwadin walaa yajuusu biciwadin horta qaybtaas u hormariyey waxa waya qayb bannaan waa goorma haddaan wax lagu kala qaadayn laakiin haddii wax lagu kala qaadaan aan bannaanayn waana sida asalkaa uguna badan qaybtaas waa iska badan tahay waa wixii shayga asalkiisa iska mubaaxa shayga asalkiisa mubaaxa sida in la ordo laba qof orodo tartanka orodada dheer iyo orodada dhex iyo midda gaaban iyo orodkaas caadiga ahoo la ordaayo haddaysan fasaad kala wadan oo ay shay waxa weeye macsi kale aysan ku dheehnayn laba qofoo caadiyaho laba ninoo cawradoodii maalan u asurantah meeshaan inay ordaanan ka hadlayno ama kuwa adduunyada lagu qabta kama hadlayno rag iyo dumar iscayrsanaayo laakiin laba ayadoon wax kaleeto oo muxaramaadu aysan ku dheehnayn laba nin oo caadiya maalan waxa weya cawradooda asuranta halkaas inay ordaan o yidhahdaan aan tartam aniga adugu waxna kala qaadan mayaan waa shay mubaax wa kadalika legdeg inay legdamaan oo yidhahdaan bal legdanka midka xoog badan halays arko laba wiilaabaa nabigu legdansiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax dhiba male wax dhiba male cunayska oo kaleeto waxaan kor uma qaadi karti u qaadi karay hadda la kala baxa qofo mar inuu himliyo waa bannaanta haddaan wax lagu kala qaadeen waa shay mubaaxa midkaas asal mar haddaan wax lagu kala qaadeen shayna waa midaan bannaanayn ama waxa lagu kala qaatama ayaan lagu kala qaadan xaaraan wey in lagu tartama xaaraan weeye in lagu tartamaa waa cayaar kasta oo mafsade manfacadeeda ka badan oo ku jirto sida waxa weyan turubka sida dubnadda sida laadhuuga sida waxa weeyaan baalka ahaa banooniga shaydaan oo asagu uba shaydaansano carab shaydaan oo weyn ah isagu xaaraan weeye ama waxa lagu kala qaatama ayaan lagu kala qaadan mana bannaana meelna kama soo galo isagu waxa weya waa camal shaydaan mana ka marnada weliba baroonigan iyo cayaaraha noocaana qof kastoo dareen yahay waa dareemi kuu ogya inay xaarami iiri waxaad weydiidaan wiil yar xataa weydii waxaa leedahay intaas la cayaarayo ma dhici karta inaa laisaflagaaday bal weydii ma dhici kartuu ku leeyi laazim waxa haddii laysku yimaado afar meel ku cayaarto waa inay islacnadaan hooyooyinka la lacnado aabbaha la lacnado layswasaqeeyo deeta cayaar saas watana qof muslimo kasta waa ogya inay xaaraamta marka fasaad kama marna asagu fasaad kama marna marka banooniga iyo turubka iyo dubnada iyo laadhuga iyo waa xaram laakiin hadde waxa weeyaan dadku hadday fasaadaano fitradu bedelanto waxaa la gaarayaa odayga banooniga u ololeeya inuu yidhahdo ummadan wax isku keeni kara soomaaliyeed lama arko ilaa caaggaas aarya loogu wada shuba maahane caaggaas inta aarya lagu shuba cayriya in la yidhaha maahane ummadda soomaaliyeed wax miday kara oo ummadda isku soo jiidi kara lama arko habarta fanaanadaana ay tira hoobaladaano ay tiraahdo ummadda soomaaliyeed wax miday kar lama arko inay heestaas iyo fankaas iyo suugaanta ay isku keeni kara mardhowna waxaad arki doontaan laamiyada baadiyaha nagoo basaskeenna makrofanka noogu xihan yahay oo la wareegayna heesta ummadda soomaaliyeedna saas waxaanahan iskuma keeni karaan afaman zuyina lahu suu camalihi faraahu xasana yaa qof inta camalkiisii xumaa shaydaan u qurxiyey wanaag u arka wey wanaag u arka waa arin aad u khatara so uma jeedin marka taasu ma bannaan ama wax lagu kala qaatona ayaa lagu kala qaatan haddii lagu kala qaatona waa qamaar kaba sii daran waa qamaar ka sii daran marka ma bannaana ma bannaana waa arrin aad u khatara waxyaalaha waajibaadka dadka ka mashquulinaya oo waxa weeyaan macaasida iyo fasaadka wata ma bannaana ha la dhex geliyo maxali yaan la dhex gelin waxa lagu kala qaato yaan lagu kala qaadan waa isku mid fasaad wey waa wada xaaraan aybna waa banaan yahay qaybna waa bannaan yahay ciwad iyo ciwad la'aanba waa ku bannaan yahay waa qaybta xadiidku sheegay laa sabaqa ilaa fii nasrin aw kufin aw xaafidin saddexdaa nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan haddii aan wax lagu kala qaadanoo fardiya la tartansiiyo waxa weeyaan la shiish barto sidaasoo kale geeli la tartansiiyo waa bannaan yahay haddii wax lagu kala qaatana waa bannaanta laakiin haddii waxa weeyaan laba qof ayagu ay wax bixinayaanoo tartamayaan waa inay dhex geliyaan dhexdooda muxallil qowlka raajixa taas waa masale mas'alada kaleeto uu ka hadlay halkan cabdullahi ibn saalix waxay tahay la garay saddexdaas masaa'ilka cilmiga tartanma loo samayn karaa waxa weeyaan qofka bukhaariga la xifdina arbaciinka la xifdina xis muslimka la xifdina waxbaa lagu kala qaadanaa ma la dhihi karaa qur-aanka la xifdina haye qofkii saas xifdigaas ma bannaanya wuxuu yidhi o min baabi jucaala hadday tahay min baabi jucaala macnaheedu waxa weeye haddii la yidhaahdo oo maalan qof kalaa bixina iyagu wax bixin maayaan kuwan tartama kuwan tartama waxba bixin maayaan waa bannaan tahay qofka kale wuxuu leeya qofki intaas xifdiya ana intaas siina maalan qofkii buluuqa soo xifdiya intaasan siina uu leey qofkii kitaabka xifdiya intaasan siina taas waa bannaanta waa mid tan labaad hadday iyagu wax bixinayaan wa lagu kala qaadana kooxdaan waxbay keenayen kooxdaan waxbay keenaayeen kitaaba la soo xifdiyo waa lagu tartansiina taas jumhuurulculamaa waa diideen waa diideen ma bannaana ay yidhaahdeen ma bannaana maxaa yl xadiidku saddexdaas waxaan ahayn wax laguma kala qaadan kariyo ta lagu tartamo ma bannaana ahlucilmiga gabal xanafiyada oo kale sheekhulislaam ibnu taymiya ardagiisa ibnulqayim sheekh cabdiraxmaan naasir usicdi waxay yidhahdaan waa bannaanya maxaa yeelay diinku wuxuu ku kor noqday laba shay waa jihaadka iyo cilmiga haddii jihaadkii la ogolaaday cilmigana waa bannaanya haddii jihaadkii la ogolaaday cilmiga wana bannaanya shekhulislaam ibn taymiya majmuucu lfataawaha juska labaatan iyo sideedaad boqol siddeetan iyo sagaal uyuga hadlaa waxa weyan ibnulqayim ibnafarusiyada safxada siddeetan iyo sagaal cabdiraxmaan naasir usicdina irshaadka safxada boqol iyo konton marka waa bannaanta inay masaa'ilka cilmiga ayagana maxaa yeelay diinku labadaasuu ku kor noqda diintu labadaasuu ku kor noqda wa can cuqbata ibni caamira radia allahu canhu qaal samictu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sal اllahu calayh wasalam samictu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam waalxaal huwa rasuulku cala lmimbari mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay yaqra'u xaalu akrinayo waaciduu u diyaarsada lahum gaalada jihaadka aad la jihaadaydaan ma stadactum intaad awoodaan oo min quwatin xoog ah intaad awooddaanoo awood ah u diyaarsada gaalada jeerkan la jeeraydaan markaasaa nabigu yidhi alaa baraaruga inna alquwata awoodda ilaahay inan amray alramyu waa wax la tuurayo alaa ina alquwata ramyu alaa baraaruga ina alquwata awooddaas laydin amro ilahay yidhi diyaariya alramyu waa wax tuuridda alaa ina alquwata ramyu saddex goora nabigu ku ceshay sala allahu calay wasalam rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan wuxuu daliil u yahoo tusayaa inay waajib tahay in awood loo diyaariyo gaalada lagu qanciyo iyo dagaalkooda inay waajib tahay intii la awoodo in awood la diyaariyo in awood la diyaariyo inay waajib tahay awooddaasna waxaa ka mida ugu horeeya shiishka shiishkaasaa ka mida walidaa saas daraaddeed ahadcilmi waxay dhaha xadiisku wuxuu tusayaa ajarka iyo fadiilada uu leeyahay in wax la tuuro o wax la shiisho ajarka uu leeyahay welidaa saas daraaddeed qofki inta barta halmaama waa caasi qof inta shiishka barta halmaama waa caasi nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam xadiis imam muslim saxiixiisa uu ku wariye min xadiis cubat ibni caamir man calima ramya uma tarakahu falaysa mina ow qad casa qofka shiishka barta ee kadib halmaamaa naga mid maahan riwaayadna waxay leedahay qofkaasu ilahay waa caasi marka waa cibaado weyn waa cibaado weyn sheekh iسلام iبn taymiya wuxuu yidhi majmuuع اfatawaaha juska labaatan iyo sideedaad waa juska jihaadka uga hadlo majmuuca safxada boqol sideean iyo lix ilaa boqol sideean iyo toddoba wuxuu yidhi madati sunna sunnadu waxay ku tagtay bianna shuruuca fi اlcilmi wاljihaadi yalzam jihaadka haddii la dhex galo qofku marka hore jihaadku isagon waajibayn hadduu goobta tago waajibay ku tahay inuu jihaado ma banaano dagaalkii soda alu hadda iska tega markaa abaar waa waday ma banaano haddii la galo waa waajib inaad wada ma banaana inaad dib u gurataa cilmiga haddaad dhex gasho ilaahay kuu furana dib ugama gura karta ule waa inaad wadaa ilaahay waa inaan nimca u kuu furay wa ka kufrin baabkan ilaa dad badanaysa u furnayn oo hadda haddii ay wax bara tagaan meel wada aan oqon ta ilaahay kuu fura ayaan markaad waddaa haddaad iska dhaqaajido maya ka shuruuci fi lxaji waxay la mid yihiinoo xajkoo la gudagalo xajka waa xaaraan ma qofu bilaabo hadduu dib ugama bixi karto awal sunno ku ahaa isagoo sunna haddaad xidhato khalaas kama bixi karto marka nimco ilaahay uu ku siiyey wey inta cilmiga ilaahay kuu furay dib ugama gura karto markaasu yacni ana maa xafidahu min cilmi diin wixii qofku xifdiyo cilmiga diinta ah waa cilmi ljihaad laysa lahu idaacatu kama tegi karo ma dayici karo ma dayici karo marka xadiiku marka wuxuu tusayaa tuuriddu nimcana gaara oo weyn ay leedahay weliba cajaa'ib waxaa leh waagi hore culammadu waxay aad uga niqaashi jireen yaa ajar badan shiishka inuu qofku barto iyo furuusiyada inuu barto iyo sida fardaha loogu dagaalamo gaandharinimada adugu aad wuxuu ugu xeel dheeraaday ibnuqayim inay ajar badan tahay shiishka wa maca daalika labadoodu mana kala maarmaan labadoodu ma kala maarmaan oo waxa weya midba maru macno weyn leey oo waxay tahay marka la kala fog yahay waxaa cadowga dila oo wax ka taga waa shiishka waa shiishka laakiin markii labadii kooxood is soo dhex galaan xaad shiishee meelaad wax u shiishta male markaasoo kaleeto waxaa la rabaa farri iyo karri faraskii mar wax lagu cayriyo marna la rogaa celiyo marna laga cararo uu rabaaho markaas shiish waxba tarima marka labadooda midba maruu nacfi badan yahy labada haddii cadowga ay kala fog yihiin muslimka iyo gaaladana shiishkaa fiican hadday isdhex galaanna waxa weeyaan shiishkii meesha waa ka baxaahe waxa wax tarayo nacfiga badanu waa markaas farasfuulnimada oo qofka faraska haysto boodayo oo gambanaya oo cararaya oo soo rogaal celinaya oo waxa weeyaan ayaa markaas wax tara marka labaduba nacfi badan ay leeyihin laakiin waxaa cajaa'ib leh haddeer hadalkaas nabigu markuu lahaa hubka canta lagu hayoo seeftaah ugu badna waxa wax lagu lay jiray hub la tuurana waxa waa lagu lay jiray maanta awooddii o dhan waxay iskugu soo tartay wax la tuuro hawadaa laga tuuraa waxa ugu daran oo maanta adduunka waxa weeyaan ay wax lagu xasuuqaa waa waxa weyaan qadciftaas laga tuuraya daa'iraad baddaa laga tuura dhulkaa laga tuura ciidan oo ciidan inta ka hor yimaado birta lay saara waa badnaba haddeer khaasatan kafarada haddeer adduunka waxa weeyaan xoogga sheegtay waxa ay ku goodinayaan waay waa waxay tuureen bis badda wax laga soo tuuray cirka wax laga soo tuura daa'iraadka cirka laga soo tuura waa intaas so uma jeedin marka taas waxay kutusaydaa hadalka nabigu waa waxi alaa ina alquwata rami alaa ina alquwata rami alaa ina alquwata rami uu nabigu maxamed yidhi sala allahu calay wasalam awooddiiba iyada iskuga timid والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد